عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب السهو في الفرض والتضوع asahw sahwigii fi lfardi salaada faradkaa dhexdeeda dhacay iyo watadawuci salaada sunnaha dhexdooda dhacay hal yaftariqu xukmuhumaa ma xukmuh xukumkiisu miyuu kala duwan yahay oo dee waxa weeyaan sahwiga faradkiiyo sahwiga sunuhu miyay kala duwan yihiin kol haddii midna ay waajib tahay labadan salaadood midna ay sunno tahay mise waa mid keliya oo kollay ujeeddadu xukumkiisu mid keliya oo saa faradka dee waynu soo marro sahwi uu gelayaayo tadawuciina uu gelayaa mise kol hadday salaad sunnaha mar kaleba guud ahaantoo ruuxu kaba tegi kari lahaa iyada in sahwigan dhaca salaad sunnaha dhexdood xukum kaleu yeelanaya kollay waxaan arki doonaa bal jawaabta oo waxay noqoto marka la eego labada arrimood jumhuurulculamaa waxay ku tegeen inuu mid keliya uun yahay oo saa marka farad la tukanayo haddii uu ruuxu sahwiyo ay sujuud sahwi iyo axkaamtaasi ugaba ratib mayso ayaa hadduu isagoo sunno tukanayo sahwi ku yimaadana axkaamtii uu yeelanaya ay kaba mid ahayd sujuuddii laba sujuudaya saas bay jumhuurulculamaa ku tegeen salafka bacdigood waa ibnu siriin iyo qataada iyobaa halkan khilaafkoodu yahay bal sheekhuna waa ay siman yihiin buu qabaa waa saa jumhuur eh waxay u daliishadaan arki doonaa oo wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala wasajada uu sujuuday ibnu cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhuma sajdatayni laba sujuudood bacda witri witrigiisii dabadi macnaa isagoo witri tukanayuu sahwiyey markuu sahwiyey dabadeed ama taas laba sujuudood oo sujuuddii sahwiga ah ayuu laba yimi ibnu cabbaas taas buul marka waxa weeye dee faradkii waan soo haynay imaka waxaan baabka maqsuudkiisa weynu ahaa tadawucuna la mid miyaa faradkii oo sahwigu ruuxii waa sahwiyayaa kolley sahwi waa iskaga mid oo ruuxa sahwigu kuiba imanayaayo xaggii xukumkii sujuuddiya miyuu la yeelanayaa aharka wuxuu usoo qaatay ibnu cabbaas witrigu inaanu waajib ahayn buu qabay oo dee waana saynu hore usoo maray inay culimmada caamadooda iyo mucdamkoodu qowlkoodu inaanu waajib ahayn yahay kolley madhab xanafiya jira kol haddii uu qabay inaanu waajib ahayn uu sujuudayna taasi maxay tahay waa dee hadduu sahwigu sunno dhexdeed dhacana in la sujuudayo oo halkan baa markaa wejka istidlaalkiisu bal matalan ay tahay iyada marka la eego aharkan ibnu cabbaas oo ah dee inuu wuxuu qabay witrigu inuu sunnayi waana kan sujuuday markaa sahwigii sunno dhexdeeda dhacayna xukumkii uu yeelanayaa ama sujuudan xadaanaa cabdullaahi bni yuusufa qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaabi can abi salamata can ibni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii casharkii ugu horreeya casharkii inoogu dambeeyey aan kuba joogsanay duruqdiisi iyo riwaayaadkiisiin weeye waa xadiid aynu soo maray laakiin wejkun baan u baahanaya xagga uga daliishanaya taa waa xadiidkii aynu ku joogsanay casharkii hore wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaala ina axadakum axadka idinka idinka mida idaa qaama ama axadkiin marka uu istaago yusallii xaal uu tukanayo jaa-a shaydaanu shaydaankiibaa imanaya falabasa calayhi wuxuu ka dheehgelinayaa oo uu ka khaldayaaba isagii salaadiisii xataa laa yadri ilaa anu garanba kam sallaa inta uu tukaday ma saddex buu tukaday mise afar faida wajada dalika axadukum axadka idinka axad idinka idinka mida arrinkaa hadduu helo oo sahwi ku yimaado isagoo salaadiisii tukanaya falyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood walxaal wa jaalisun isagoo fadhiya ha sujuudo sahwiga muxuu ka yeelayaa kollay dee xalayta ama casharkii baan ujeeda inoogu dambeeyey ayaa xadiidka markii aan soo qaadanay xadiidkii abu saciid ilbatlan oo khudri uuba warinayay ee saxiixa muslim iyo kuba sugnaa oo ahaa haddii dee ruuxa sahwi sidaasi ku yimaada yaqiintiiyo wixii uu hubay shakiga hadduu ku yimaado ha ku bineeyo dabadeedna sujuudi sahwi ha la sugo taas ha la yimaado taas baynu habeenkaa horeba aan la soo jamcinayoo macnaa xadiidkani waxaa inooguba sugan haddii sahwi dhaco xukumka meesha ka imanaya muxuu yahay oo dee waa sujuudu sahwi baa meeshii taalla laakiin xaggii salaadiisii marka la eego salaadiisii itmaam iyo itmaam la-aan iyo taatani waa wixii sahwiga lagu kabayo waa sujuudii xadiidyadaa kalena waxaa inoogaba sugnaa bal waxa lagaba yeelayo daa xagga ama yaqiintii in laba raaco ama taxarigii aynu soo marnaybo bal matalan saas bay yihiin haddaba ha sujuuda buu yidhi xadiidka markaa waa ka aan soo marray iminka halkan sahwigii baab asahwu fi lfardi wa tadawuc baan haynay halkee sunno haddii ay salaadu tahay oo ruuxu uu sahwiyo inuu sujuudii laba imanayo oo iyaduna ay u kabayso salaadiisii dee khalalkan kuba yimi xadiidkani halku inoogaba ama daliil ugaba yimi sunnii uu daliil ugaba yahay waxa uu halkan shaarixuba leeyahay xagga lagaba qaadanayaa waidaa idaa sallaadan weeye rasuulka ilaahay muxuu uhi ina axadakum idaa qaama yusalli axadkiin hadduu istaago isagoo markaa salaadani waa salaaddii sharciga ahaydoo in dee faradkiin kuma koobnee way ka acamsantahay inay farad noqoto iyo inay nafli noqoto marka labadii salaaduba way soo gelayaan lafdigan yusalli ama sallaa waxaa soo gelaya hadduu farad tukanayo iyo hadduu sunno tukanaya labadiiba way soo gelayaanoo lafdigan ah yusalli uu ka acamsan yahay in farad lagu fasiro ama sunno lagu fasiro marka labadiiba halkan ma ku wada dhici karaan taasi markaa waxay keenaysaa dee sahwigii sunno kuba yimina inuu isaguna xukumkii leeyahay intaas weeye xagga wejka bal matalan looga qaadanayo xadiidkan markaa baabku wuxuu inoogaba baabaysnaa marka arrin buu sheekhu halkan yar baxsiyey kolley anigu aanan iminka sii tafsiilinahayn oo ah in bal taasi waa mid oo waa taan jumhuur culamaa kaba soo naqlinay inuu sahwiga sunnuhuna uu la mid yahay faradkii in xagga sahwiga ay iskagaba mid yihiin walow dee xukumkii labada salaadood uu kala dunaa ee waxa weeyaan lafdigan halkanna waa tan aan idhi salaadan ama yusallidani waa salaaddii sharciga ahaydoo dee faradna way noqon kartaa naafilana way noqon kartaa ee wuxuu soo noqonayaa iskhilaaf bal culimada jira lafdigan asalaat labadoodaba miyaa lagu un waxa weeyaan idlaaqan lagu wada idlaaqayaa ee salaad kana aan leenahay kana aan leenahay xaggee weye ma ishtiraak lafdiya mise waa ishtiraak macnawiya weeye marka jumhuur usuulna wuxuu ka soo noqonayaa inay ishtiraak macnawiya ay tahay bal matalan un haddaan soo si kale u yar dhigo uun waatan doonayo bal lafdigan kolley farqiga u dhexeeya alishtiraaك almacnawi iyo alishtiraaك alafdi waxaa la arkaa inuu farqi aada u daqiiqa noqdo oo amhilo lala yimaado oo kuba caddaado haddaan imika un mithaal la sheegana waxaa laga yaabaa caam ama mucdam in la yskaba iloobayo bal waxaan doonaynaa waa kolley usuulna waa yahay oo dee waa tan usuul ay kagaba hadlaan kolkol manaadiqaduna mandiqo way kagaba hadlaanee laakiin bal halkii usuul haddaan eegno in bal loo yar laabmo guud ahaan oo farqigan labada u dhexeeya waxaa bal aan ku tacriifinayna iyo bal in waxa weeye in waxa ay mafhuumkoodaasi uu noqonaya bal furuuqda udhexaysiya haddii mithaal iyo laba lasoo helo in kolley dadkao dham dee baxiguma wada gelayaan waa intii karaysay bal cid ha isku soo daydo markaasna waan khulaasayn doonaa wixii dee la idaafo ana waan yar sheegi doonaa in haddii bal waxyaalo in laysu celinaya meeliyo maraajicna markaas waan sheegi doonaa biidn illaahi tacaala laakiin bal ishtiraaga lafdiga imika uu ka saaray ishtiraagii macnawiga haabuu geeya ishtiraaga lafdiga wuxuu noqonayaa lafdigan alcayn oo kale alcayn isha waa la yidhaah waa baasira jaajuuska waa la yidhaah jaajuuska waa la yidhaah in waxa weeye in ishan biyo ana ee socotona waa la yidhaha waxyaalo kalena waa la yidhaha marka lafdigani waa ka dhexeeya lafdigii bay mid ku yihiin laakiin macnahooduu kala wada duwan yahay waa ishtiraak lafdiya weeyaanoo macnaa lafdigan baa waxyaalo maasadaq waxay kaba cabiraan ama ku yar rumoobaya waxyaalo kala duwanoo midna mid ma hoos gelayo midna mid maaha oo kale ishtiraaga macna wuu ka dunaan doonaa ee bal markaa salaadii sunno ahayd haddaan ka nidhigno iyo salaaddii faradkayd ishtiraak lafdiya oo haddii dee xukumkan ay ku kala tegsan yihin la yidhaaho may eh magaca salaad baa ka dhexeeya wax kaloo ay ka dhexeeyaaba maba jirtay noqon laakiin kolley arrintu taas maahe bal horta si mithaal keliyaan sheego ishtiraaggii lafdiga ahaye bal waxoogaa welibana ruuxu yaanu hadal badan u soo naqlin bal talkhiis waa tacriifkii ama mafhuumkoodii guud ahaan iyo bacd alamhila taas waayo idinkay taasi waxay idin taraysaa ruuxu markuu yar eego yar baxsiyo waxaa laga yaaba waxyaalo badan oon hadalkayga uga muuqanayni inay taas ugaba muuqato laakiin halkan imika waxay nooguba sugan uun salaadii marka la eego sunni ahaydna waana saa jumhuuri ay yidhaaheen lafdigii inuu dee sahwigii kuba yimaada xukumkii yeelanayo oo haddii shakigii yimaadana oo aan bal maalanna dee yaqiintii lagu binaynayo ugu dambaynna sujuudii sahwiga lalaba imanayo ibnu cabaasna kiisa xagguu inoogaba tilmaamayo aharkiisa waa taan soo sheegnay baabun idaa kullima haddii lala hadlo waa shaksigii walxaal huwa yusalii isagoo tukanaya isagoo tukanaya cidla hadashay haddaba waxaaba dhici karta ruuxuu isagoo inuu salaad ku jira u og yahay laakiin waxyaaluu yidhi fa ashaara biyadii markii lala hadlay hadalkii waa fahmay eega wixii lagula hadlaa gacantiisi uu ishaaro isagoo tilmaamaya inuu salaad kuba jiro wasamaca hadalkiina uu dhagaysto wixii lalahaana uu fahmo oo wixii lalahaana uu fahmo hal tafsudu salaatu wey salaadiisi ma fasaadaysaa ruux baaba saa iyo sidaa yidhi isagiina gacantii baabuu ishaaray wixii lalahaana salaadna waa ku jiraaye laakiin waa fahmayo waaba tan salaadiisii miyay buraysaa ma fasaahadaysaa mise ma fasaahadayso xadiid buu insha allahu tacaala halkan inoogu keeni doonaa kolley macnihiisa inta badan aan soo maray laftigiisa niyaanu isagoo sandheer aanu inooguba horeyn oo wuxuu ihi musanifu raximah llahu tacaala xadaana yaxya bnu sulaymaan qaala xadaana bnu wahbin qaala ahbaranii camrun can bukayrin can kuraybin أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا سند كور نوصى مرة شقنا وحلي انت ورودم سند كورير مصر وإلى عمر لغا جاريو انت دمبنا ورير مدينة بكيريو كريبيو قلوين كاسنا ورير مدينة oo sanadka qaybtiisa dambe wuxuu yihi bal haddaba kurayb baa le mowla bni cabaas cabdullahi ibnu cabaas iyo miswar ibnu makhrama iyo cabdiraxmaan ibnu azar intuba waa quraysh weeye waan saxaabo yar dee ibnu cabaas baaba u roonaaye yaryara radia allahu canhum ayaa arsaluuhu diray kuray bay dirayaan waxay u direen ilaa caaishata caaisha radia allahu canha um almu'miniin faqaaluu waxay yidhaaheen waa farintay fareen weeye waxay yidhaaheen iyaguna dee waxay ay farayeen waa tan isaga waxay isagoo iyaga isaga la hadlaya iqra aqri calayha korkeeda asalaam asalaam mina salaam naga gaadhsii oo qolooyinkaasaa ku soo salaamayay dheh wasalhaa waxaad weydiisaa can iragcatayna labada ragcadood ee bacda salaati alcasri salaada casar dabadeed ah labada ragcadood salaada casar dabadeed ahaaday weydii miyaa la tukan karaa mise lama tukanayo waqul laha waxaad ku tidhaahaa ina annaga iyaga issheegaya qolooyinkan dee diray ukhbirnaa waxaa naloo waramay oo naloo sheegay ciddii u warantayna halkan kuma sugna ee waxa weeye waxaa laga yaabaa bal maalan taas ukhbirnaadan ama uu leeyahay inuu cabdillaahi bnu zubayr yahayoo meel dambeo kitaabka ama xaj bay kuba iman doontaa isagoo caaisho xadiid san ah ama salaadan kaba warinaya waxaad ku tidhaahaa ina annaga ukhbirnaa waxaa naloo sheegay annaki tusalliinahumaa inaad tukato inaad tukataan naloo sheegay bartaaf ku dheh waana say u weydiinayaan ee labadan ragcadood kollayna imalaha ruwaadan kitaabka barhkood tusalliihimaa oo nuunta la gooye ayaa kuba sugnayd riwaayadiisa xaafidnu xajarna sharaxa wuxuu leeyahay wawa jaa-is macnuhuna waa maxay uun kolley dee waa nuuntii haweeney mukhaadabaa nuunteedii weeyaanoo ficilku sanbuu marfuuc kuba noqonaya ee laakiin way jirtaa luqada carbeed iyadoo nuuntaas la gooya ashcaartoodna way kuba soo aroortay tan buu u leeyahay ee waxa weeyaan ligayri jaazimin walaa naasib iyadoo la gooyo nuunta way timi oo waliba markay sidan oo kala tahay oo tan buu u leeyahay waa jaais waqad balaqanaa waxaana soo gaadhay taasay leeyihin weliba ood moodo si waxaana iyagu toos rasuulka ugaba maqlin ee waxaana soo gaadhayna ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa canha canhuma canha salaada inuu nahiyey waa salaada bacd alcasr rasuulka ilaahiyna waxaa naga soo gaadhay inuu nahiyey kollay horeynuu soo maray ibnu cabaas oo kale isagoo in xadiid marka la eego salaad casar iyo dabadeed ama salaadee salaadahan laysu diidayo subax iyo xadiidkii ulaa shahida cindii rijaalun mardiyuuna wa ardaahum can cindi cumar rag dee lagu kalsoon yahay ayaa agtayda waxay ka qireen oo ii sheegeen cumar baana kan ugu sii kalsooni badnaahay in nahyigaasi jiruu rasuulka ilaahi nahiyo cidda bal ibnu cabaas oo kale dee uu ka maqlay waxaaba kaba mida cumare wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu uhi weliba isagoo arrinkan sii adkaynaya kollay dee waa markuu sheegaya malaa farrintii iyada la gaadhsiinaya intani kuma jirtee wa kuntu waxaan ahaa adribu mid garaacaba oo annaasa dadka maca cumara bni alkhaaabi cumar bnu lkhadaab maci canha waa liajriha salaada daraaddeed adribuna kolley waa say ku dabdiyaan waa darbigii oo macnu uu yahay cumar bnu lkhadaab dee waana kolley shiddadiisi iyo xag diineed waan ogay hadduu arko cid salaada casar dabadeed tukanayso oo kale dee mala waa dhici kartana cid uu hore u ogeysiiyey inay tahay taas oo kaleo dadka qaar dee waxaaba dhacaysa si uu uga dheereeyay taxdiir isagiiyo keyrkiiba u noqoto inuu diradiisii iyo ushiisii aada looga hayabaqab jiray inuu taas laba dhaco oo kaleo ibnu cabaasna wuxuu leeyahay anoo cumar maciise ayaaba dadka waa iyagoo ka ilaalinaya u diidaya ayaa ciddi ay kuba arkaan taas riwaaya waxay kuba timi munkadir maxamed ibnulmunkadir kan kitaabkeenna kuba soo noqnoqday aabihii oo kale isagoo salaad casar dabadeed tukanayay inuu cumar u leeyey oo macnaa maxaad u tukanaysaa haddaba wuxuu leeyahay bal heerkay gaadhsiisnayd cumar waqtigiisii waana in ka dambaysa weeyaan waqtigan oo waqti dambe xataa khilaafadii raashideed ka dambaysa kolley waqti mucaawiyayo ayuu lahaba cumar maciise ayaa dadka tukanaya waanu u diidi jirnayoo waaban dee waxa weeyaan ama waxbaa lagu dhufan jiray taas si ay looga joojiyo qaala kuraybun kurayb wuxuu yidhi waa tegey fadakhaltu calaa caaishata radia allahu canha caaishaan u galay faballaqtuhaa waxaan gaadhsiiyey ma arsaluunii waa farrintii ay fareen isagu dee waa ruuxa ay farrinta soo fareen fa qaalat waxay tihi sal umma salama umay jawaabin waanay tukanaysay iyadu ummu salama weydiiyey ummu salama halkaa iga cilmi badan kolley halkana culimadu raximahum llahu tacaala waradia allahu canhum say yidhahaan xadiidka waa fawaa-idiisa ay sheegaya waxaaba kaba mida ruuxii caalimkaaba haddii wax la weydiiyo ogyo cid kale uga aqoon badan dee inuu ciddii u tilmaamo uga aqoonta badnayd waa ruuxii muftiga caalimka ciddii su-aal laba weydiiyo garanayo cid halkaa uga sii aqoon badan inay jirto inuu bal matalan u tilmaamo ruuxii kuba hanuuniyo ciddii bal matalan taasna waa insaaf iyo dee tawaaduci taas oo kale fakharajtu ilayhim iyagii baan xaggoodii u baxay fa akhbartuhum waxaan u waramay iyagii biqowliha hadalkeedii inay caaisha tidhi sal umma salama faraduunii way celiyeen ilaa ummi salamata ummu salamay dib iigu soo celiyeen iyadana maxay ku odhanayaan waa bimili maa kii wax laba mida arsaluunii ay direen bihi isaga ilaa caaishata hadalkii ay caaisha dee farrinta ii fareen caaisha tii mid lamidunbay yidhaaheen ummu salamo kuba dhe halkan baa waxay dhaaheen culimmadu iyaduna xadiidka fawaa-idiisa kolley casharku si u socdaan dee umuuro sidaasa n kuma joogsayn walow fawaaid badanba xagga hoose ay kuma sugantahay laakiin taasna ay kuma sugnayn baan filaya ruuxii wakiilka ah oo kale ee imanka wax loo wakaashay ee qadarkii isaga ciidanka iyo tawkiilka uu haystay unbaa tasarufkiisu noqonayaaye wixii intaa ka siyaadsan dee ciddii muwakilkiisa inuu kula laabmo macnaa markay caaisha ku tidhi sal ummu salama ummu salamana uu garanaya gurigeedna uu garanaya iskamuu teginuun oo ummu salama isagu toos ugumuu tegin haddana iyagiibu ku noqday in iyagii maxay yidhaaheen caaisho weydiiya umay soo dirin ummu salama marka iyadu taa tidhi halkii uun si uu warka uu geeye horta iyagiibu kuba noqdo warkii kuba celiyey markaasay dib u soo direen taasi waa mid waxaana jirta in sharaxa xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala cibaaradan sal umma salama waxay noogaba dambaysaa dee hadalkan ah fakharajtu ilayhim faahbartuhum biqowliha faraduunii ilaa ummi salamata bimithli ma arsaluuna bihi ilaa caaishata intaas baa wuxuu sharaxa iguba sugan zaada muslimun fii riwaayatihi min hada alwajhi fakharajtu ilayhim faahbartuhum biqowliha faraduunii ilaa ummi salama dee matigii bukhaarina way nooguba sugantay bal intii aan arkayna way ku wada sugnayduno dee ma garan karo in riwaayadii abudar bal may sheegin dee khaasatan saaxibu irshaad oo aad umuurahan uguba cinaayoodaan maba sheegin daahirka hadalkiisa wuxuu ah sal ummu salama inta ka dambaysa inay ziyaado muslim tahay taas baaba dee sharaxa ku sugan oo muslim buu siyaada lakiin de waa kaa kitaabka inooguma sugan markaas faqaalat umu salamata halkiibuu tego umu salama u tegay faqaalat umu salamata radia allahu canha umu salama waa uma almu'miniin iyaduna ayaa waxay tidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam oo say ku bilaabantay bay umu salama iyadu ogeyd oy caaisho ugaba war badnayd caaisha way aragtay rasuulka ilaahu tukanaya dee waana arinku ah in taas way aragtay laakiin san imaka ay umu salama u ogeydiya si bilowga iyo nahyigaa horiyo umuurahan ay weydiisay de waa umu salama xaggeeda waxay kaba maqasheen umu salama waxay tidhi radia allahu canha samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam oo yanhaa nahiyaya canhaa salaadaas casarka dabadi uma ra'aytuhu waxaan arkay yusaliihima isagoo tukanaya xiina salla alcasra waqti uu guriga yimi oo casar uu soo tukaday ayaan haddana arkay isagoo tukanaya nahyigana horey u ogeyd markaasaa uma dakhala calaya maalintaa way aragto malaa markaa may weydiin haddana waa ii soo galay bay tidhi walxaal cindii agtayda niswatun haweenayiin min banii xaraamin reer banii xaraam ka midoo min alansaari ansaar ah waa jirib ansaara oo reer banii xaraam laba odhanaya waa tan magacuna oo ku badan yahay ansaar dee bacdigood sa cumdatulqaariyabaabay idhaa dee kol haddii min banii xaraam laba yidhi ansaarna ay yihiin min alansaari de waxay noqonaysaa un kalaamaan faa'iido kale inoo soo kordhayo marka dee qolo la sheegayo haddana jirib hoose la sheegayo habka loo sheegaa ah kasaraa la sheegaa kaa camkaa markaasa haddana hoos loo dhaadhacaa si loo faa'iidaysta faa'iido cusub oo haddii la idhaa min qurayshin min bani haashimin marka dambena faa'iido kalean sii helayna quraysh bani haashim iyo keyrkoodba ka mid bay ahayn laakiin haddii marka horeba min bani haashimin min quraysha la idhaa reer bani haashimin ee qurayshin waa la yskaba garanaya intani markaa faa'iida ma soo kordhinayso markaasaa wuxuu idhaahaa bani xaraam dhowr jirib oo aan ansaarba ahayn oo reer tamiim iyo qolooyin kale ah oo magacan la yidhaahana way jiraan oo magacan bani xaraam laba yidhaha markaa taas baa deeta keentay imanka min al ansaari halkan in la yidhaaho eeba si qolooyinkaa kale loogaba saare bal adigu ansaar bay ahayn magaca xaraamna kolley magaca aad ay isu shabahaan waxaa jira xisaam sadee xakiim ibnu xisaam iyo qolooyinkaas xisaam iyo xaraam sibay wada qoran yihiin waxay ku kala duwan yihiin waa ra'da iyo za'da kolkolla de waa taa akhdaada qoraalka iyo nasiga ka timaada madbacada kaba timaada hadduu doono dhibicdii baa meesha kaba dhacaysa ama dhibic baa kan kuba kordhaysa laakiin daabit bay culimmadu u yeelaan markay mukhtalifka iyo mukhtalifka joogaanoo xaraamna ansaar iyo qolooyin kale way la bixi jireen laakiin dee reerka badani waa ansaar xisaamna waa quraysh oo qurayshna xisaam baa ku sugane xaraam kuma sugnaa ansaar markay noqotona xisaam kuma sugnee xaraam baa kuba sugan marka haddii uu magacuni ruuxu quraysh yahay dee waxaad garanaysaa si kastaba waa inuu xisaam magacan yahay haddii xataa xaraam si kale loo qoro hadduu ansaar yahayna waxaad garanaysaa marka inuu xaraam yahay inuu xisaam ahayn oo suyuudi alfiyadiisa kullu qurashiyin xisaamun wahwa jab wamaa min alansaari xaraamun min calam buu idhaayo oo waxa weeyaan quraysh quraysh dhammaantii waa dee xisaam wuu ku badan yahay sida xakiim ibnu xisaam iyo dee dadka laba midka ama qolooyinkan ansaarna waa xaraam oo waa farqi lagu kala farqiyo magacan marka dee kitaabadiibuu aada isugu dhow yahay sibaa loo wada qoraya waxaa kala duwaya waa dhibicda un keliya fa arsaltu ilay ljaariya eeg uu soo galay dumar baana la joogay oo markaa dee iyada soo siyaartay dumar soo siyaarto reerkana guriga joogay rasuulka ilaahay markuu soo galay uu iska dhaafayoo markaa salaad buu galay salaad buu galay markaasna tii horena way ogeyd in fa arsaltu ilayhi waxaan u diray aljaariyata macnaa fa sallaa weeyaan salaad buu galayoo fa arsaltu ilayhi aljaariyata jaariyadii baanu diray waa khaadimkii uun waayo lafdii dambe maqaasiya xadiidka markuu soo celiya alkhaadim baa halkaa kuba iman doono walow lafdigan jaariya dee inantii yaraydna xataa lagua fasiri karo ixtimaalu sharaxa kuba sugayay inay zaynab bintu abi salaama noqotee laakiin lafdigaa kale ayaa su isaguba yidhaaha diidayo dee waa khaadim faqultu waxaan ku idhi iyadii bay faraysaa waa cilmi bay faa'iidaysanaysaa waana mashquule laakiin cilmigii ay faa'iidaysan layd iskamay tafwiitinoo may odhan dee waqti kalead weydiin doontaa dad baa kula jooge waa tan wasiido waa sida ku faa'iidaysatay dadkiina de inagana inoogu faa'iidayso waxay ku tidhi jaariyadii quumii istaag bijambi dhinaciisa ruuxii tukanayay haddii xataa dee sanoo kale kalaam jiro hortiisoo kaleo la joogsadaa inshiqaal bay kuba keeni dabadiisoo kale bal haddii xataa hadalkan iyo waxyaalahaasi jiro oo kale dee iyadana waxaweyn jeed waa adigu waxyaalo kalaaba iman karee dee waa sida room bay yidhaaheen waa dee dhinaciisaoo la joogsado dhinaciisa istaagoo quulii lahu waxaad ku tidhaa taquulu laka waxay ku leedahay ummu salamata ummu salama yaa rasuula allahi samictuka waxaan ku maqlay tanhaa xaal aad nahiyaysa can haatayni labada ragcadood wa araaka waxaanan ku arkaa tusalliihimaa adoo tukanaya maxay tahay markaa arrinku waanad nahayn jirtay iminkana waa adigan tukanaya maxaa isbedele weeye ma naskhi baa yimi ma amar danbaa yimi markaasaa weliba way faraysaa fain ashaara hadduu ishaaro biyadii gacantiisa markaad saa dhinaciisa joogsato oo eed hadalka tidhaa hadduu gacanta saa kuu ishaaro fastakhiri canhu dib uga joogso dee waa tukanayaa weeye markaas fafacalat iljaariyatu jaariyadu sibay samaysay inta agtimi bay hadalkiina tidhi hadalkiina waa halkan maxalushaahidkuna ay hadalkiina way tidhi oo way la hadashay hadalkii farintii lasoo faray tidhi rasuulki ilaahina waa tukanayey fa ashaara biyadi laakiin hadalkiina uu fahmay eeg hadalkii rasuulka ilaahay fahm waa kan gacantiisii buu ishaaray fastaakharat canhu jaariyadii baa dib uga joogsatay rasuulka ilaahay falama sarafo markuu salaadii ka baxay dee aqalkuma weyno oo waabay isu muuqdaano iyaduna waa taa arkayseen ayuu qaala yidhi rasuulka ilaahay yabnata abi umayata ina abi umayaay waa umu salama aabbaheed abu umaya kolley waa kunyadiisiiyo aabbaheed baa markaas tan waa kan magaciisana wuxuu leeyahay sharaxay ugu sugantay xudayfa la odhanayay ama suhayl kolley dee nin islaamka inaan soo gaadhinna waan filayaa waxay walaalayeyn weliid ibnulmuqiire iyo abujahal aabihii hishaam bnu muqiire iyo waa qoys ballaadhan reer bani muqiire oo reer bani maqsuuma ilma muqiire qoyskaasuu kaba mid aha bal dee odayaashii qureysheed waqtigiisiina oo ajwaadoodiin ahaa zaaduraakib laba odhanayo dadka la safraanay sahay qaadan jirin sahayba qaadan jirin ninka laba safraaye ayaabuu ahaa zaaduraakibe bal wuxuu ku yidhi markaa yabnata abi umaya ina abi umayaay sa'altii waxaad i weydiisay rasuulka ilahi hadalkii waa fahmay can iragcatayni bacda alcasr labada ragcadood ee casrka kaba dambeeya ayaad weydiisay wainahu shani ataanii waxaa ii yimi naasun dad min cabdilqaysi reerkaa reer cabdilqaysi ee baxrayn ama gobolka axse degi jiray ah ayaa ii yimi islaamkoodii baabay weydeeno waa dad soo islaamay fashaqaluunii waxay iga shuqliyeen dee salaadii duhur wayla tukadeena markii dambeba uu la fadhiistay rasuulkii ilaahay isagoon sunno tukan waxay iga shuqliyeen can iragcatayni labada ragcadood ee allatayni labada ragcadood oo bacda duhri duhurka dabadii ahaa ayay iga shuqliyeen oo aan la hariiri waayey iyaga muqaabaladoodii iyo la fadhiisigoodii fahuma labadan aan tukanayaa haataani kuwaa weeye waa labada ragcadood ee duhurka ka dambeyso markaa ee horeynu usoo maraye waxa weeyaan dee salaadii waqtiyadaa laysuba diiday salaad sabab lahoo sababteedu horeysay sidaa sunno ku dhaafay oo kale ama farad oo kale iyo taas waa la tukan karaa rasuulka ilaahayna taasay ahayd laakiin arrin baa jirta oo dee kolley xadiidkan inooguba sugan riwaayaadka imaka maxa muslim iyo adigu caaisho riwaayaad xadiidkeeda waa rasuulka ilaahay maalin kastuu gurigayga yimaado waqtigaa waa tukan jiray adigu taasna waxay ahayd rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee imaka waataan lena horta waa la qadayn karaa masaladaasi iyada waynoo horeysay waayo qoloyn yidhaha rasuulka ilaahay bay khaas ku aydna waa jiraaba laakiin waa la qadayn karaa baan leenahay arrinkan kale laakiin rasuulka ilaahay dee sida iyadna saxiixa inooguba sugan kaana idaa camila camalan ahbatahu markuu rasuulka ilaahay camal la yimaado wuu sugi jiray waa daa'imi jiray marka intii intaa ka dambaysay waa tukanayey ama in badan buu tukanayay saa caaisha leedahay de maalintuu yimaadaba waa tukanaye ee waxay ahayd uun mudaawamada camalka khayrkee uu kolla yimaado uu daa'imi jiray taasna isagay gaar ku tahay innaga maaha wax dee markaa jaa-is inoo noqonaya rasuulka ilaahay khasaaistiisii bay ahayd inuu camal hadduu kolla yimaado markii sugoo intaa dambe waa khasaa'istiisii iyo mudaawamadu ee laakiin tukashadaa ugu horreysay uu tukaday ayaa ahaa qadihii uu qadaynayey sunnaha hore dhaafay oo dee waa la qadeeya arrinka markaa xadiidka inooguba sugani waa maxay idaa kullima wahuwa yusalli fa ashara biyadih rasuul markaas wastamac intaas bay ahayd soo mayeen ee xadiidka way nooguba sugantaha hadalkan jaariyadii markay su-aag joogsatay ay tidhi hadalkiina rasuulkii ilaahay waa kan waa maqlay gees kalena waa kan uba ishaaray waa kan markii dambe salaada dabadeed kaba jawaabay oo markaa taasoo kale ruuxii haddii ama ishaaro bal ruux soo galay oo isagoo salaad ku jira assalaamu calaykum yidhi hadduu dee gacantiisa saa yidhaaho iyadoy jawaab tahay ama ishaaro salaamtii uu qaadaya ay tahay ama si kaleba tan uu ishaaro salaaddii kuma fasahaadayso dee maqalkaa uu wax maqlayna hadal uu maqlay dhegtiisa ku dhacay uu fahmayna iyaduna salaadiisi kuma fasahaadaysa taasba weeyaanoo xadiidka tayada inooguma sugani imika taasba weeye oo n ah ruuxii musalliga hadduu maqlo ama istimacbaabuu kaba cabiray kalaam kayrkii leeyahay bal matalan taas oo kale oo uu fahmo taasi salaadiisa inaanay fasahaadinahayn dee umuuro badan oo kalena xadiidka way nooguba sugantaho halkan sheekhu raximahullahu tacaala wado ee laakiin qayb ka midana waaba sii sheegay ee sharaxana waa yar eegan doontaan si bal matalan casharku inooguba socdo waxa weeyaan rasuulka ilaahayna arrinkan waxa weeyaan nisyaan kale may ahaynba maanta inshiqaal bay ahayd uu shuqloomay oo dadkii kagaba shuqloomay bal maalan markaasna dee in ficilkaasna lalaba iman kara waa ta aan idhi laakiin xagga mudaawamada waa wax isaga un salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba khaasa kolley fawaaid kala duwanna sharaxa qolooyinkiina sharaxaysa way kuba sugantahe dee kolley ha dhaafine eegta baabulishaarati fi salaat ishaaradii salaada dhexdeeda uu bal lalaba imanayey imikun baan kaba soo baxnay idaa kullima wahuwa yusalli fa ashaara biyadii wax kalaa laba socdayoo markaa tarjamadan imika taa hore hadal uu maqlo iyo waxyaalo kuba yimi wax ka dhashay oo kaba ratimay bay ahaayeen sida salaam ama hadalkaas tanise way ka acamsan tahay oo bal ishaaradii waayo dee axaadiid aynu soo marnayna waa inoo keeni doonaa kuwii rasuulka ilaaha fadhi kuba tukanaya dee istaageen uu gacantiisa uba ishaaro iyo si ay u fadhiistaan iyo bal kuwo kaleba uu inoo keeni doonaayo bal guud ahaan bay ishaaradii salaada waana baabkii inooguma dambeeyey bal matalan salaadii dee janais baa imika inooba bilaabmaya taas buu bal waxa weeye baabkeedii yahay qaalahu quraybun can ummi salamata radi macnaa waana umuuraha jawaaskeed waxaa yidhi sa qurayb can ummi salamata radia allahu canha can nabiyi sala allahu caleyh wasalam waa xadiidka imakaan kaba soo baxnay ishaara kuba sugnayd oo isna baabkanna u gelayaan xadaثna qتaybة بن سacيidi qال xadaثna yعqوب بن cabdالرحمن عن أbي xاaزimi عan سهل بn سacdi الساacdiyi radي الlaه عanه ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama balagahu waxa soo gaadhay ana bani camr bna cawfin kaana baynahum shay waa xadiid habeeno dhoweydna aan soo aragnay isagoo intan barhkood kaba koobnaa laakiin mar wax ka badan baan soo aragnay kitaabu salaadna iyadana dhowr goor uu inooguba horeeyo oo dee waa soo celceliyaa fawaa-ida badane uu leeyahay daraaddeed imaka halkan ishaaradii tasfiiqu kol u dhigto kolna waxyaalo kale uba dhigtay bal matalan irtifaadkii salaada oo kale imaka halkan waa ishaaradii rasuulka ilaahay baa wuxuu maqlay reer bani camr bni cawf oo quba deganaa kaana baynahum shay inuu dhexdooda wax dhaceen fakharaja rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa baxay yuslixu xaal uu heshiisiinaya baynahum iyaga dhexdooda fii unaasin ay maca unaasin dad macood oo dee isagoo kuba sugan macahu maciisa ama fii unaasin fii jumlati unaasin maca fa xubisa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa la raajiyey oo la dibdhigay waxaana ti salaatu salaaduna salaad casar bayhede way gashay waqtigeedii baa gaadhay fa jaءa bilaalun ilaa abi bakrin radia allahu canhu faqaala yaa abaa bakrin abaa bakarow ina rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qad xubisa rasuulka ilaahay waa la dibdhigo waa la raajiyey waqad xaanat isalaatu salaadiina way timo waqtiga way xaadirta way gashay waqtigeedii uu galay fahal laka ma kuu sugnaatay anta umma naasa dadka inaad tukiso taas ma dadka ma tukinaysa qaala nacam in shita faaqaama bilaalun bilaal baa aqiimay wataqadama abubakrin radia allahu canhu fakabara linnaasi allahu akbar buu yidhi oo dadkii isagoo tukinaya ayuu xidhay wajaءa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa yimi yamshi xaaluu soconaya fi sufuufi sufuufta dhexdooda sayn soo marayna dee sufuuftii uu soo kala jeexayo yashuqa sufuufa xataa qaama fi safi ilaa safkii ku xigay abubakrin waa safkii hore uu istaagay fa akhada annaasu dadkiibaa waxay bilaabeen fi tasfiiqi sacab inay sacabeeyaan sacabka isku dhuftaan wa kaana abubakrin radia allahu canhu laa yaltafitu fii salaati abubakarna salaadiisa dhexdeeda ma daymoon jirin falamaa agtara annaasu dadku markay badiyeen waa min atasfiiq ayuu irtafata baldayay waxaan keenay dadkii oo salaad tukanaya inay haddana dee subxaan allah in la idhaahay tambiihuna markaa weli ma iyagu cilmigaa lama hayn ama looma jidayn waxa tasfiiqa keenay ayuu doonay isagoo ogaanayo fa idaa rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam wuxuu arkay waaba rasuulka ilaahay oo dee daba taagan fa ashaara ilayhi rasuulka ilaahay baa uu ishaaray rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam ishaaradna maxayd waa yamuru an yusaliya isagoo amraya inuu halkaa kuba sugnaado meeshiisa an yahbut fii makaanik inuu dadkii tukiyo fa rafaca abubakrin radia allahu canhu yadayh abubakar baa labadiisii gacmood sare u qaado faxamid allahi ilaahay buu kuba xamdiyey warajaca lqahqara dib baan uu soo noqday waraaho gadaashiisii unbuu dee tallaabay inuu soo qaado xataa qaama fi saf xadiidka waynu soo mareen san baanu carabka u marinaya fataqadama rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa hore u joogsaday fasallaa linnaasi macnaa laamtu waa bimacnaa ba fasallaa binnaasi dadkii buu tukiyey haddii lagu daayona waa liajli naas oo dee dadkii isagaa imaam buu ahay keligii ma tukanahaynun weeye falamaa faraqa markuu salaadii dhammeeyey ayuu aqbala cala nnaasi xaggii dadka usoo jeesto faqaala wuxu uhi yaa ayuha nnaas maa lakum maxaa idiin sugnaaday oo xiina naabakum markii uu idin asibuu idinku yimi shay un shay fi salaati salaada dhexdeeda akhadatum aad la gudagasheen ee la bilowdeen fi tasfiiqi inaad sacabaysaan oo sacabka isla dhacdaanba inama tasfiiqu linisaa markay salaad noqoto dee tasfiiqu uxunbaaba u sugnaaday dumarkoo iyaga haddii tambiih iyo waxyaala ay u baahdaan kaasi u jidaysan tahay man naabahu shay-un ninkuu ku yimaado ee kusoo dariya shay fii salaatii salaadiisa dhexdood kaa mid tahay imaamkiisuu baraarujinayoo sahwiyey oo kale falyaqul subxaana allah ha yidhaaho fa inahu laa yasmacuhaa ma maqlayo axadun axad haddii dee subxaana allah yidhah xiina yaquulu subxaana allah inay dee subxaana allah lagu dhawaaqaano salaadii kamay mid ahayn oo kumay jirin marka hore ilaa haddii axad maqlo isagoo subxaana allah yidhi irtafata waa budaya xaggii ama dee wixii uu doonayay inuu ku baraarujiyo ciddii uu baraarujinayaa ogaanba yaa ababakrin ababakarow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusaliya linnaasi dadka inaad tukiso xiina ashartu ilayka markan kuu ishaareen kuuhi tuki faqaala abubakrin radia allahu canhu maa kaana yanbaqii ma ahayn wuxuu habboon libni abi quxaafata in abi quxaafa isagaa issheegaya an yusaliya bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calay slam rasuulka ilaahi inuu imaam noqdo oo rasuulka ilaahay isagoo dee waxa weyaan hortiisa taaganba uu dad tukiyo oo rasuulka ilaahayna kaba mid yahay wax dee ku habboon oo u laa'iqa ma aha xadiidka guud ahaan wixii inooguma sugnaa hore inuu soo maraya shaahidka tarjamadu kollay lafdigan aan hayne ee dee sariixa ah ee fa ashaara ilayhi rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam taa kumamay soo darin shaahidkii kamay dhigin oo halkaa shaahid kamay dhigin waxay leeyihiin fa akhada annaasu fi tasfiiq rasuulka ilaahiyaa kuba inkireen laakiin salaadii celinteedii muu amrinoo xarakatulyadi bitasfiiq waxay la mid tahay markaa ka xarakatiha bilishaara halkaa ishaara way kuba sugan tahay arrin kale waxa weeyeba oo bal matalan taas oo iyag waayo rasuulka ilaahi kuma inkirin in abubakrin irtifaadkiisana ee yaanu ishaaraba noqonin isaguna iyo waa fii macna alishaara taas oo kale ama maxay u diidayaan in halkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abubakar buu ishaaray dan maxay leeyihin fa ashaara ilayhi rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam yaamuru an yusaliya waa marka wej laga eego ayay leeyihiin iyada halkaasi maaha shaahidkii tarjamado rasuulka ilaahi markuu safkii soo joogsaday ay dadka tasfiiqii bilaabeen ayay bakarna dee intaanu rasuulka ilaahi salaada gelin ayuu ishaarada laba yimi si uu halkaa uguba joogo intaanu gelinoo haddii la idhaha muu gelin dee waxay noqonaysaa markaa waa khari marka salaada dhexdeedii baan dee doonaynay iyadoo salaada ruux uu kuba jiro ishaare uu laba yimaado taasna khaarija salaat weeyo saasaan in shaahid tarjamayn waa taas weeye waa haddii ixtimaalkaas waxaaba ixtimaalaysa waa kanoo dadki way badiyeen rasuulka ilaahina waa joogo markuu soo joogsaday ahayd waxaanay tahayba sunuu ah marka uu ruuxu soo joogsadaba imaamka inuu la bilaabo salaadii saasaana sunuu yahay inuu rasuulka ilaahay guda galayba salaadii oo marka haddii taa la idhaah uu ku jiray sax a maxalushaahidkii iyadaaba kasii wada sariixsan waxaa kaloo waa kan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ishaaray ee laakiin bal waxa weeye uun in umuurahaas labada arrimood ee kale iyo tanba markaan idhahna rasuulka ilaahay salaada waa kuba jiray ishaaradu way kuba sugan tahay marka waana kan salaad dhexdeed ay tahay oo dee umuurahaasna kolley salaaddii ma burinayaan ma fasaadinayaan shay jaa-isa wey xadaثana yaxya bnu sulaymaan qaala xadaثana bnu wahbin qaala xadaثana athawriyu can hishaami can faadimata can asmaa qaalat xadiidka iyo raggaba waan soo aragnay waxay tidhi dee faadimana way kuba jirta ama ruwaadaan u jeedaa faadima bint lmundir oo hishaam ibnu curwa haweenaydiisiiba ahayd waana inadeertii roma waana iyadana ka weynayd oo waa kan iyada kasii warinayeen qaalat waxay tidhi asmaa dakhaltu calaa caayishata kolley waxaan filayaa ilaa cilmi iyo weyse iyo umuura xadiidkan isagoo intan kaba dheer iyo in ka dambeysay baan kuba soo aragnay iyo dee kusuuf iyo walxaal hiya tusalli iyadoo tukanaysa qaa'imatan iyadoo taagan wannaasu qiyaamun macnaa cadcaddaa madoobaatay masjidkii bay timi aqalkiibay mala gashay caaisha oo dee mayaamadee masjidkii baa ku tukanayso caaisha oo tukanaysa dadkiina ay taagan yihiin oo rasuulka ilaahay baaba dee salaad ku jiro ay taagan yihiin baan soo galay tiri fa qultu waxaan ku idhi iyadii bay la hadlaysaa eg salaadna way ku jirtaa waa hadalkiiba halkii baabkii horena intayn shaahid way u noqon ma sha'nunas dadka maxaa dee waqti salaadeedba maaha ne waqti salaadeed may ahayne dadka xaaladoodu maxay tahay fa ashaarat bira'siha intan waya maxalu shaahidku madaxeedii bay ishaartay oo ila samaa xagga samaday u ishaarto ujeeddadu dee waa cadceedin madoobaatay u tilmaamaysaa fa qultu waxaan idhi haddana way la hadlaysaa aayatun aayad baa dee wax dadka wax lagu tusayo oo loogu digayo miyaa arrinkan iyo cadceeddaa madoobaatay fa qaalat bira'siha madaxeedii bay haddana lushay markaan haa leenahay san nidhaahno oo kale oo maxay tidhi ay nacam ay nacamtu waa ishaaradii madaxa dee macnihii ay kuba timi marka halkana xadiidka ee waa inooguba sugan yahay tanna waa xadiidka asmaa aad buu u kooban yahay ee fa ashaarat bira'sihaa ayaa maxalu shaahidku iyo salaad dhexdeedna way had xadiid kaloo isagana ayn hore marar u soo maray maaha mar iyo laba iyo saddex toone xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can hishaamin can abiha can caaishata haddii hishaam markii hore faadimo kaba warinayey maanta wuxuu ka warinayaa aabihii curwa ayuu kaba warinayaa xuruu kaba warinayaa curwana dee waxa weeyaan caaisho khaaladii ama habaryartiya radia allahu canha زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باتكذي في بيتي قرقس والحال وشاكن وحنون صنيو كل فرس بو كبر دعيو تاس بي أهي جالس حالو يهي صغو فردية أيو صلاة قلي تدسو زيارتها جوغي وصلى ويتكذينو وراءه إساق قداشي قوم قوم باتكذي رقبي هايين قياما حالين يغو تاغن ويغو استاغن fa ashaara ilayhi maxalu shaahidku halkan weeye rasuulka ilaahay salaad buu ku jiray gacantuu u ishaaray isagoo fadhiisinaya oo fa ashaara ilayhim uu ishaarayoo an ijlisuu fadhiista macnaa ishaaradii baa macnaheedu tan ahaaba ishaaradiisiibaa tan ahayd oo waa fadhiista ayuu ishaarayay falama sarafa markuu salaadii ka baxuu qaala yidhi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa imaam loogaba dhigay si loogu daydo faidaa rakaca oo marka ay kaba mid tahay hadduu fadhi ku tukanaya idinkuna la fadhiista dee iyada masaladan hore inuu soo maray bal waxa weeyaan iyo wixii kuba tacalluqsane macnaha imaamkii dee taasaa kaba mid ahayd oo idaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan markaa ajmacuun faidaa rakaca farkacuu marka uu rukuuco rukuuca waidaa rafaca farfacu macnaa daba socdo raaco ha ka hadhaadhina bal xadiidka waynu soo maray isagana ishaaradu way nooguba sugan tahay markaa adigu waxa weeyaanuun ishaaradii salaada dhexdeeda dhacday mudlaqa ishaara markaan eegno sabab kasta haba lahaatee waxa ay tahay ama tan oo kale amarka ah san juluuska oo kale ama ikhbaar ah ama wuxuun ah ishaaradaasi salaadii kuma fasaadayso ama ma burinayso weeye bal maalan taas kolley kitaabu salaadna waa salaadii halkaasi inooguba dhammaaday waxaana waan casharka waan wadayaa kitaab اjanais baa halkan ooga bilaabmayo sheekhu wuxu uhi bismi اllahi الرaحmaan الرaحiim kitaab اljanaisi babun fi اljanaisi janaista kitaabkeedii weeye horta kolley bukhaari iyo dee aymo kala duwan ee fuqahaduna waa tan qaybo kaba mida madhabaa nidaamkoodu saa yahay ee waxay raaciyaan dee salaadii janaa-is bay ama janaasadu dee salaadun maahay salaadna ka mid weeyaane kitaabuljanaais bay raaciyaan waa san imaka kitaabkeennaba kuba sugan waanay udhexaysiyaan salaada iyo zakada iyaday udhexaysiiyaanba marka wuxuu sheekhu kaba dhigayaa kolley waxaa halkan keenee way jiraan aimada dee waxa weyaan xataa kutubtan sunantaba dee qaybo janaa-is meel dambe uu kuba imanayo oo dee iyagoo xaj dhameeyo soom dhameeyo umuuro mar dambe janaa-iskeenaaba way jiraanoo tartiibto laakiin kitaabkeennan iyo kutub alaba mid iyo kutubta fiqiga sandee fiqiga shaaficiye iyo waasay tartiibtoodu tahay markaasaa wuxuu leeyahay waa munaasabada halkan zake looga horreysiiyo janaa-is halkan loo keeno ayaa wuxuu ka dhigayaa waa sharaxay iguba sugantee meydka waxyaalahan marka uu dhinto laguba sameeyo ee ama maydhi la maydhaa kafantiya iyo waxyaalaha kale waxaa ugu ahamsan oo ugu weyn waa salaada sababtuna waa maxay dee faa-iido weyn bay leedahay oo waa loo ducaynayaa waxaa loogu ducaynayaa ilaahay cadaab inuu kaba badbaadiyo kaba mid yahay cadaabulqabri uu kaba mid yahay waxa weeyaan qabrigana waaba taasoo waaba la aasayaa markaa dabadeed baaba la aasayaa marka salaadii oo janaasada oo ugu ahamsan marka la eego waxyaalaha meydku markuu dhinto loo sameynayo oo iyaduna salaad ah ayay dee kitaabu salaad ama salaadii kale laba raaciyaa taas buu sheekhu munaasabada kaba dhigay caynioo kale ayaa wuxuu yidhaha dee kolley arrinku wuxuu qaabsan yahay un dee waa nolol iyo geeri oo kale nolosha oo kale axkaamo cibaadaad iyo mucaamalaadba way ku tacalluqaan geeridana saas oo kale waxyaalo cibaadaad iyo waxaan cibaadaad ahaynba way kuba tacalluqaan marka markuu cibaadaadkii nolosha kuba tacalluqayay waa salaadii dee bal matalan salaadii uu halkaa kuba dhameeyey cibaadaadkii lama wada dhammayne ayay dee noqotay bal xagga geeridana wixii cibaadee kuba tacalluqayo dee salaadiisii waa munaasabada in laba raaciyo waa munaasabo kaluu isagu muujiyo saaxibu cumdati alqaari ee bal janaa-istii lafdiga janaa-isna jiimkiisu uu fadxisan yahay si kalena kuma bannaana siuu sheekhu leeyahay waana jamacee mufradkiisu waa janaaza ee laakiin marka janaaza la idhaaho laba wej baa bannaan oo jiimta in la fadxiyo iyo in la kasriyo waa laba luqo barhkood jinaasa oo jiimta la kasriyay luqada si fasiixa kaba dhigaan barhkoodna way kala qaadaanoo marka jinaase la yidhaha waa nacashka laakiin nacashka ama nacshiga jinaase lama odhanayo iyadoo meydka ku jira mooyaane ee markaa nacshigii markaa uu meydka ku jiro jinaasa la odhanaya marka la yidhaha janaase laba yidhaahanee jimta la fadxiyana waa meydka naftiisii ayaaba janaase la yidhaha barhkood baa iyaguna saa xarakadan fadxada iyo kasrada markuu kelimadu mufradkay janaase tahay ama jinaasa saa kuba kala farqiya ee bal ama dee waaba laba luqo uun guud ahaanoo kelimadu ay leedahay oo janaasa iyo jinaasa laakiin jamacu janaa-is unbuu noqonaya baabun fi ljanaa-isi kolley waa ruwaadda bukhaari barhkood dee kitaabka iyo baabkay wada dhigteen barhkood iyagu waxa weeyaan baabku waaba ka xadfanaa riwaayadooda haddaba baabun fi ljanaa-isi iyo waman ruuxi kaana uu ahaaday aakhiru kalaamihi kalaamkiisa ka ugu dambeeya laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu uu ahaaday markuu ahaaday maxaa dee jawaabtii noqonaysaa oo kale inuka jawaabtii halkan way xadfan tahay dee kolley kaas sidaa xadiidka inooguba iman doonta ama xadiidkan kuba sheegi doona xadiid kuba yimi ruuxa hadalkiisa ugu dambeeya laa ilaaha ila allahu uu noqdo kolley jannu gelaya taasba wey xadiid baana jira abu daawuud iyo xaakimiyo ay wariyeen mucaad ibnu jabal dariiqiisana ah oo ah rasuulka ilaahi inuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna macnaa hadalkiisa waxa ugu dambeeya macnaa hadal ka dambeeya ma jiro intaasuu ku hadlay marka ama markiiba haba dhinto markuu ku hadlay dabadeed ama muddo ha aamusnaado laakiin hadal dambe ka dambeeyey maba jirto oo kale ee waxa weeyaan uun hadalkaasaa ugu dambeeyey jannuu gelaya waana dee kolley bishaaro ruuxii ilaahay taa waafajiyo ibnu mubaarak baa lasoo naqliyaa markaa uu dhimanayay iyadoo dee dadkii joogay ee bal matalan xaadiray ee markaa janaasadiisoo kale tirmidii baa soo naqliya in loo laqinay talqiintii laa ilaaha ila allahu iyo markaasaa la badiyeyna ogmalaa ku celceliyeen markaasuu yidhaha la idhaa haddaan mar idhaaho fa ana calaa dalika maa lama takalam bikalaam kol haddaan mar ku dhawaaqay dee tawxiidkii waa ii xidhan yahay waan ku sugnay haddaan hadaldamba kuba hadlin oo kale taase bal marka adigu waxa weeyaan un hadduu markii uu ku hadlay dabadeedba dhinto ama ruux dee intuu ku hadlaabuu kooma galay uu miir beelay hadal dambe maba jirto dabadeedna muddo ha kuma jiree waa dhintay kolley xadiidku labadaba uu keenaya sheekhu waana dhiganayaa arin kolley manqabooyinka imaamkan weyne abu zurca la yidhaaho waa abu zurcat araazi kolley kitaabkeena riwaayo kuma lahan filaya muslim riwaayo kuleeyahay xadiid keliya ku leeyahay waa dee nin dabaqada dee bukhaariya waa ragga masaafkooda ahaa weeye la sinaa ama taas oo kale cilmi markay noqoto iyo xifdi itqaan ama raggii ugu dee ugu xifdiga badnaa waqtigaas oo kale iyo cibaadana dee waxa weeye dee heer aada u sarreeyo ka gaadhay isagoo imaam axmed aada ugaba weyn yahay oo kaba daa'iraba waqti uu dee baqdaad yimi isagoo reer rayi buu ahaa waa halkan ay dahrantan caasimadda eraan kuba taalay rayina ahayd waa raaziyiinta qoladan loo nisbeeyo o dhan dee tas nisbadii unbaa za-dan ziyaadada la timi oo waxaan qiyaas ahayne waa taasee marka hore waa rayi se dee maraawisada una almarwasiyadan badanba waa magaalo marwo la yidhaaho ayee laakiin iyadna zadanna waa wax nisbadu laba timo iyadna aan qiyaas ahayn labadoodabe ayaa wuxuu markuu baqdaad imaa laga yaaba habeenkuu wada jooga xataa sunnayaashii buu daayey waa ujeeddadu si xifdigiisii iyo way mudaakaroonayeen abwaabta guud ee cilmiga xadiidkay kaba mudaakaroonayeen waa wixii ay xifdisayeen kitaab lama qaadanaye bal markaas si uu deba taasuu laga yaaba habeenkiina un salaadiisii iyo waxyaalihii oo uu yidhi waxaan dee ku kaaftoomayba bimudaakarati abi zurca haddaba imaamkaas ayaa waxa lasoo naqliyaa markii sakaraad ku yimi markii sakaraadku ku yimi ay joogaan rag abu xaatim waa ninkii isagana qarinkiisa araasiyaan labada la yidhaha waa qarinkiisii iyo ragle ay joogaan malaa ibnu waara iyo xufaaddii waqtigooda ay joogaan ayaa la soo qaaday sakaraadkiibaa kuba yimo inay talqiin ula yimaadaan ay u laqinaan bay dooneen oo haddana malaa nocma waa lagde imaamka waa laga yar haybaystoo kale hab kale uga wareegeenoo xadiidkan mucaad bay soo qaadeenoo markaasay barhkood intay xadaanaa fulaan can fulaan yidhaaheen ayay haddana may dhammayn oo ninkii sakaraadka ahaa ayuu baaba yidhi nacam xadaanaa fulaan fulaan fulaan mucaad ibnu jabal markuu gaadhsiiru qaala qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam man kaana aakhiru kalaamii laa ilaaha illa allah naftii way ka baxday waa xadiidkiidag iyagu ay ka joogsadeen raggii xufaadda ahaa isaga waa taasoo xadiidkii isagaa dee taaqriyay daayi dushiisa laysku weydiinayey markuu dhammeeyeyna khaatimadiisiibaba ahayd oo naftii waa ka baxday abu zurca radia allahu tacaala canhu ardaa haddaba taas weeye wuxuu yihi markaa waqiila lii wahb ibni munabih bukhaari baa leh wahb ibni munabih baa lagu yidhi kolley meel baynu ku soo marray kitaabo cilmi ahayd halkii kitaabada xadiidka kitaab xadiidkaasaynu kuba soo maray waa munabih laakiin dee kutubta waxaan filaya in aan maqal kolley malaa ma jirto kutubta tafsiirka iyo kutubta akhbaartana waa aqdaabta marka la eego ama ragga ugu badan ee akhbaarta israa'iiliyaadka iyo jaanibkaas bal matalan lagaba wariyo axaadiistiisa musnadku wariyaa way kooban tahay laakiin cilmigiisa badnaa wuxuu kuba jiray kutub alawaa'il iyo taasuu kuba jiray laakiin se marka la eega wahb ibnu munabih abu cabdillaahi waa alabnaawiyi bay dhahaanoo kolley waa dadkii reer furus ee ciidankii uu sayf ibnu dayezin soo raacay ee furus intay yeman yimaadeen nimankii xabasho kaba saaray markii dambena degay dadkii ka beermay dadkaas dee markay yemanna dhex galeen iyo iyagii kaba guursadeen ayay alabnaa odhanayeen alabnaaba la odhanayo ninkani waa reer faris oo dadkaasu kaba mid ahaa isaga iyo dee walaalkii nin aada u qiimo badan sida kitaabka kuba sugana hamaam ibnu munabih la idhaah saxiifo abu hureyre lagaba wariyo dee kitaabkana aynu kuba soo in badan ee axaadiideeda kuba sugan tahay oo boqol iyo afartamiyo xadiidana ninkii lahaaba weeye hamaam ibnu munabih waa walaalkii kuwa kalena walaalahaanya bal adigu waxaan leenahay waa nin saalixana uu ahaa caabid ah nin iqa ana weeye taabiciintii dhexana kaba mida bukhaari iyo muslim iyo abu daauud iyo tirmidi iyo nasaa-i way ka wada wariyeen intooda ibnu maaja habaan sunanta kaga warina laakiin kitaab tafsiiruu leeyahay ayuu wax kagaba wariyaa bal matala nin xaafidoo abu cali marka abu xafsin alfallaas laba idhaahabaa daciifiye laakiin taas qowlkiisa shuduud bay kuba tiriyeenoo sababta dacfigana waxay kaba dhigeen arrin ahaydoo in loo nisbeeyey isaga ama waa jirtay malaa dadkii qadarka inkiri jiray inuu ahaa laakiin markii dambe waa ka soo noqday wixii uu ka toobad keenayo markaa dee wax isagii lagu daciifiyo ama isagii laguba inkiro maba aha kitaab halkani waa athar hadal uu leeyahay un weeye laakiin kitaabkeedna markay noqoto xadiid keliyaaynu soo maray oo kitaabulcilmi aynu kuba soo maray kaa kitaabada xadiidka ayuu ku leeya wax kale kuma laha waxaa kaloo muslimna isagu xaafid maxajar waa siduu muqadimada kuba faa'iideeyo xadiidkaasunbuu bukhaari ku leeya wax kale kumaba laha laakiin muslimna siduu dahabi tarjamadiisa siyar uu ku yidhaa isagana xadiidkaasunbuu kuba leeyahay waxaan ku malaya lakiin qolooyinka kale axaadiid waa kuba leeyahay bal sidiisa akhbaarta israa'iiliyaadka uma jeedo axaadiidta musadkiya taa uu warinayo dee waa nin hiqa aan leenahay waana nin saalixu ahaayo cibaadadiisu ay aada iyo aada uba badnayd bal taasba weeye wahbin munabih qiila liwahbi ibni munabih waxaa lagu yidhi kollayna bal akhbaaro xataa xikam laga soo naqliyaa jirtee malaa tarjamadiisu xoogaa weeye malaa dhowr safxa way noqonaysaa siyara calami nubala mujalladka afraad kolley waxyaalaho de malhadaladiisii ayaa umuuro kuba tacalluqsanaa way kuba jiraan haddii dee ninkii doonaya xiisaynaya in tarjamadiisa arko siyar waa mujalladka afraad wahab ibni munabih baa waxaa lagu yidhi alaysa miftaaxu ljannati jannada furaheedu miyaanu ahayn laa ilaaha ila allah haddaan ismigii miftaaxa aan ka dhigna waan iska dee rafcisanaynaa haddii khabarkii soo taqadime la idhahdo miftaaxa waan iska nasbisanaynaa jannada furaheedu waxaa lagu gelayaa ruuxa u furaya miyaanay laa ilaaha ila allahu ahayn qaala wuxuu uhi bala mee way tahay laa ilaaha ila allahu waa miftaaxa jannaaye walaakin laysa miftaaxun ma jira miftaax ilaa lahu asnaanun inuu ilka leeyihi mooyaano dee haddaanu ilka lahaynba waxaan dee aynu arkayno oo bir iska yahay uun malaasan oo aan waxba saasoo googo-nayn iyada taasi miftaaxba lama odhanayo oo xadiid iyo waxyaale miftaax kastaaba ilkuu leeyahay fain jita haddaad la timaadid bimiftaaxin lahu asnaan miftaax ilkale aad la timaadid manaa wuxuu jeedaa waa xaggii daacadii iyo jaanibkaasoo kaleo dee miftaax fiican oo wanaagsan haddaad la timaadid futixa lak haddii waa lagu furi wailaa lam yuftax lak haddii kale laguma furayo de haddaad miftaaxa laba timaadid fiican oo wanaagsan waa dee ruux laa ilaaha illahuna waa tidhi daacaadna dee kolley ruuxii muwxide muwxidnimo kuwa dhinta sax waa taxta almashiica dee waana xaadiidka laba oo inoo soo socota haddii aan la yidhaaho haddii aanu markaa hore dembigiisi loo qabto dee marka dambe janna uu kuba soo dambaynayaa laakiin dee waxa weeyaan kaas taxta almashiica la odhan wuxuu leeyahy miftaax fiican haddaad la timaado wuxuu uga wadaa jaanibkii iltizaamkii daacada iyo taa aad laba timaadido ruux saasa laa ilaaha illahu keliya aan wadanay laakiin daaca iyo cibaado wata aad tahay jannadii waa lagu furay haddii kalena dee miftaaxaagani haddii bal lagu furana dee waxaa laga yaabaa inuu waqti daba iyo taasoo sad ugu wado wax lagu daalaba uu noqdo miftaaxaan kuu furaydoo kaleo bal taase uu noqdo saasuu yihi futaxa laka ilaa lam yuftax lak bal adigu kolley maaha uun barhkood baa ma isaga dee ra'yiga khawaarijoog inaan camalku uu shardi yahay oo dee ruuxii muwaxidnimo ku dhintay asalan kol haduu dembi leeyahay aanu jannaba gelinahayn taas ujeedadiisu maaha ee waxa weeyaan waa xaggii dee daacaadkii iyo cibaadaadkii iyo inuu ruuxu laba yimaado oo uu laasimo jaanibkaas kaas baa dee miftaaxina meel maruu kuba noqonaya xdثna mوسى بن إسmاعيiل qال markaa xadثna مهدي بن مymuنة qال xadثna واصل الأحdب عن المcrور بن سويد عن أbي dr رضي الله عنه qال أنه qاaل qاla رasuuل اللahi صلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi أtاnii waxa yimi aatin ku yimaada i yimi min رbi rabigay xaggii buu iigaba yimi koley xadiidka mar danbuu soo celin doono oo laba gooryeebe laakiin marka sii dambaysa weeye waxaa ku sugnaa aatigaasi waa jibriil kole riwaayaadka qaarkoodna oo xadiidka abidarana riwaayo weliba kitaab ku dambaysaana sida dee laga qaadanayo kolley manaan bay ahayd oo manaan baa loogu yimi jibriil baana uba yimi fa akhbaranii wuxuu igu warramay aw qaala wuxuu uhi basharanii wuxuu igu bishaareeyey annahu man maata ruuxa dhinta min ummatii ummadayda kaba mida laa yushriku billaahi laa yushriku xaal aanu shariig yeelayn billaahi ilaahay shay waxba aan ugu shariig yeelayn dakhala aljannata jannada uu gelayaa ruuxa isagu dhintay ee ummadayda kaba midi jannada uu gelayaa fa qultu waxaan idhi waxaa odhanaya abudar baa odhanaya oo abudar baa imaka halkan aan leenahay oo isaga abudarba waayo xadiidka dee duruqdiisa qaarkood ama riwaayaadka saasay inooguba yimaadeen oo waxa weeyaan dee waaba riwaayo inoo dambayso kitaabka kuba dambaysa ayaa taasa inuu qaa'ilku yahay abudar hadalka lagu leeyahayna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh waana daahirka axaadiida qaarkood si wuxuu rasuulka ilaahay taaba yidhi oo rasuulka ilaahayna dee hadday noqoto riwaayo kaleba aynooguma timi istidaaxa buu ahaa uu dee doonaya bal arrinkan in loo caddeeyo tan ama abudar kolley malaa markaa hore istibcaad bay tii soo-aydiyo inuu fogaysanayo markaasaa waxaan idhi buu idhi wain zanaa wainsaraq haba zinayso oo haba xadee miyuu dee kol hadduu muwaxidnimo ku dhinto jannada gelaya qaala wuxuu idhi wain zanaa wainsaraq ha zinayso oo haba xadee hadduu kuba dhinto janno waa gelayaa taas buu yidhi bal markaa adigu xadiidka tayada inooguba sugan kolley umuurahan sharaxoodu meelo kale inooguma dambeeyaa dee kitaabuliimaannana weynoo horreyso waan kuba soo maray ruuxa hadduu muwaxidnimo kuba dhintana horta waxa weeyaan dembi kasta haba sameeye dee shirki ilaahay ma dhaafo wixii aan shirki ahayna hadduu kuba dhinto oo hadduu dee ka toobadkeeni dembigo isagoo taaiba dhintana taaibu mina dembi kama laa dembe laho dee waxaa la filayaa inuu jannada markaa horeba galo laakiin hadduu isagoon taaib ahayn uu dhintay laakiin muwaxidnimo uu kuba dhinto bal waa taxta almashiica haddii ilaahay subxaanah wa tacaala dee dadka badan ee iyagoo naar galabsaday oo mutay uu cafiyaye naarba arkayn uu kuba darana dee waaba kaa badbaadoo jannuu galay haddii bal matalan dembiga uu sameeyey loo ciqaabo oo loo qabtana oo uu naar saa ku galo si loo dahirana kolley yowman ma ama yowman min alayaam uu ka soo bixi doonaayo ma-aalkiisu jannuu noqon doonaa marka cibaaradan dakhala aljannata dee ma aha imaka ma dakhala aljannata liawali wahla lafdigu ma aha uun ma noqonayso intaba uu inoo shamlinayaayo janno waa gelaya ama hore ha u galo ama dib ha u galo weeye kol hadduu taa kuba dhintay ama dee waxyaalahanna xadiidkii bal waxa weeyaan de waa xadiid inoo dambeeya oo ruuxu hadduu sinaysto ama uu xado laa yazni sani xiina yazni wahuwa mu'min oo kale bal matalan oo daahirkiisu ahaa iimaankiiba in lagaba salbinayo kolley iimaankaasi waa iimaan kaamila ma laha ayuunbuu noqonaya iimaan kaamila ma laha ayuu noqonayaayo xadiidka baabkuna wuxuu ku xambaarayay cadamu takhliid axaadiida kale dad cusaaday in la cadaabayana de waa markaa hore hadday galaan oon lagaba dhaafin de waxay noqonaysaa un kuma waarayaan un baabay noqon oo xadiidku cadamu takhliid ayuu noqon iimaanka kuwaa lagaba anfiyeyna iimaan kaamila ma yeelanayaanu buu noqon ee lafdiga dakhala aljanna macnuu maaha uun asala kol haddii muwaxnimo waa uu kuba dhinto inuu janno marka horeba gelayo marna aanu naar arkayn lafdigu taa ma keenayo ee laakiin wuxuu keenaya cadamu takhliidun ama cadamu alkhuluud xadaana cumar bnu xafsin qaala xadaana abi abi waa xafs bnu khiyaas weeye oynu in badan soo aragnay qaala xadaana acmashu qaala xadaana shaqiiqu shaqiiqna waa abu waail can cabdilaahi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi cabdullahi bni mascuud qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi man maata ruuxa dhintay yushriku xaal uu shariig yeelayo bilaahi ilaahay shay-an wuxuu shariig yeelayo oo isagoo mushrika ama dee ilaahay wuxuun ugu shariig yeelay dhinta dakhala naara naar waa gelaya oo ruuxii isagu ishraak ku dhinta dee ilaahay kama dhaafayo ilaahay baa yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih in loo shariig yeelo ilaahay ma dhaafayo waa ruuxii ku dhintay maaha macnuu kol hadduu ruuxuba shirki kuba dhacay marna inaan loo dembi dhaafayno hadduu dee isagu waqti ay toobadu furantay ka toobad keeno waa kaa dadkii dee kas gaalkii islaam uu islaamo iyada taas ka loo jeeda maayo waa ruuxii ku dhintay isagoo mushriga aan dee ka toobadkeenin naar buu gelaya ilaahayna uma dembi dhaafaya kaas waa naarna uu ku daa'imaya saasuu rasuulka ilaah yidhi buun waqultu lahu waqultu waxaan idhi ana anigu waxaan idhi man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna waa mafhuumkii iyada taas weeye oo mafhuumkii taa weeyaanoo macnaa sadee xadiid kaleba ku yimi rasuulka ilaahay kelim uu yidhi ana kelimo kale ayaan kuba daroo barhkood baanay kala soocnayn waa tan imaka inoo kala soocan kelimadan dee waxaa looga jeeday kalaam ee maaha lafdi keliya oo man maata yushriku billahi shay-an dakhala naara intaas baa dee kelimo imaka ah wa kelimatun biha kalaam qad yu-am taas markay ti xadiidka ay kuba timid dee laba kelimo bal markaa in rasuulka ilaahay markuu sheegay in ruuxa ismushriknimo ku dhintay inuu naar gelayo maxaa mafhuumkii uu yahay dee ruuxii laakiin aan isagoon mushrikayn dhintay bal yaanu marka horeba gelin oo mar dambe haba galee janno inuu gelayo waa mafhuumkii bal matalan taasoo marfuucu waa waciidka mowquufkuna waa wacdiga waana tii uu taas kaba fahmay weeye riwaayaadka qaarkood bay kuba timi si wax labada isweydaariyaane laakiin saxiixayn riwaayaadkooda inooguba sugan waa marfuucu inta marfuucu inuu waciidka yahay ruuxnaar inuu gelayo kaasi in wacdiguna oo janno inuu kaasi gelayo aan rabbi u shariig yeelinna waa kalaamkan mowquufka ku ah mafhuumkii xadiidka horena waxa weeyaan man walow dee xadiidka ibnu mascuud weeye xadiidka jaabiro ay labaduba wada marfuuc yihiinna uu jiro dee uu sugan yaho rasuulka ilaahay inoogaba sugan yahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyadoo uu jaabir ku yihi mal muujibataani man maata laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna waman maata yushriku billahi shayan dakhala annaar bal maalan xadiidkaasoo kaleba uu jiro labaduba ay marfuuc yihiin laakiin ibnu mascuud marka ay noqoto rasuulka ilaahay qeyb buu yidhi waa inta waciidka isaguna hadalkiiuu kaba fahmay laakiin dee xadiid kaleo marfuuco rasuulka ilaahay axaadiidiisiia oo inta kalena ay nooguba sugantahy ayaa jira waay bal adigu koley umuuraha waa umuura aynu soo marray inano dambeeyo raqaa'iq iyo dee bishaarana ay uguba sugan tahay laakiin macnuhu waxa weeye maaha dee arrinku wax keenaya inuu ruuxu intan uu yidhaaho uun dee kol haddii aanan rabbi u sharig yeelinba aniga badbaada ii taalo oo jannaan gelayaayo marka halkaa camalkiina la daayo saalixa ahaa ama waxa weya macsiyadiina waxa weyaan la fudaydsado taasi maqsuudka maaha arrinkuna waa ta aan soo sheegno cibaaradan waxay kaba faa'iidaysanaynaa un waa inaanu ruuxaas dee isagoo aan mushrig muwaxidnimo dhintay inaanu naar ku daa'imahayn inaanu naar ku daa'imahayn haddii marka hore uu ka badbaadana waa ka badbaaday ama shafaacaha kaga badbaado iyo raxmat rabbi alcaalamiin iyo cafigiisii haddii aanu marka hore ka badbaadinna dee marka dambe kolley waa laga soo saari doonaa intaas wen baabulamri biitibaaci ljanaaisi hadalkani baabulamri amarkii lays amrayay biitibaaci ljanaa'isi janaa'isa raacitaankooda bal laysfarayay oo in janaa'isa la raaco kolle xadiid buu inoo keeni doonaa uu in badan soo celcelin doono imakana ay nooguba horeyso baab kalena wuu inoo soo celin doonaayo baabu fadli itibaaci ljanaa'is uu dhigan doono kolleyna xadiidka markaa dambe ayuuba sharxayaa bal fadliga ay leedahay janaa'isan la raacay ee laakiin wax maamuura ay tahay oo dadkii muslimiinta laba faray ayaa baabka iyada inooguba sugan uuba dhigtay xadiidkuna markaa waxyaalo kala duwan awaamir iyo nawaahibuu kulansanaya ayuu kulansanayaa meelo kala duwanna waa ku keeni doonaa bal xaafid qaybba meel buu kuba sharxi doonaa imika inagu waan wada laqbaynaynaa maqsuudka baabkana waan yar eegaynaa xadaana abulwaliid qaala xadaana shucba xadaana shucbatu can ilashcahi qaala anahu qaal ashcah ibnu abi shachaa oo sulaym ibnu aswad la yidhaha waatii maalin dhoweyna waan soo haynayba qaala wuxuu yihi markaa ashcah samictu mucaawiyata bna suwayd bni muqarinin can ilbaraa'i radia allahu canhu ka taabiciga aabihina saxaabiga iyo mucaawiyatu bnu suwayd ayaan maqlay isagoo baraa bnu caazib aabihina waa saxaabi caazibna saxaabi buu ahaabe oo bal kitaabkay inooguba iman doonta haddii la yidhaaho dee waa meelo dambe laakiin kitaabka dhexdiisa unbay kuba iman doontaa abwaabta hijradaay kuba iman doontaa isagoo bal matalan abubakr weydiinaya oo bal inuu uga waramo sidii rasuulka ilaahay markuu laba soo hijrooday in waana ansaaro awsa ayaan maqlay isagoo yidhi markaa kaasuu kaba ohanaya qaala amarana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuuna amray bisabcin toddoba wanahaanaa can sabcin toddobuuna amray toddobana wuu naga nahayey amarana wuxuuna amray biitibaaci ljanaa'isi janaa'is la raaco macnaa ruuxii muslimka ahaa eed og tahay dee inuu waxa weeyaan iyada taas dee uu dhintay in la raaco fadlina way leedahay bal dee horena kitaabuliimaan in itibaacan iyo tanna iimaankii kaba mid yahay ruuxa janaase raacayna qiraad leeyahay haddii uu markii uu ku tukaday kaba soo noqday haddii kalena wiila aaska joogida laba qiraad leeyahy way inoo horreysay markana dee taasi waa tay inoo soo noqon doonto xagga fadliga iyo taase tay laakiin maxay tahy waa amaro haddii dee ciddii bal matalan waxa weeyaan aaska iyo waxyaalahaas dadkan ogi intaa aasi karaya un ay tahay dee waajibbaabay kuba noqonaysaa waayo itibaacani fardu kifaaya noqon haddii laakiin wax kifaayada ay kuba xasilaysaa ay raacayaan dee fadli bay noqonaysaa oo in laba raace laakiin waa amar dee kolley ku wareegaya inuu waajib noqdayo inuu sunno noqdo kaba dhaxaynaya un kolba xaaladu siay tahay amarna biitibaaci ljanaa'is waciyaadati lmariid ruuxa xanuunsanaya in lasoo booqdana uuna amray taas kolley kitaabuljanaa'is inooguba iman doonto waayo waa dhimasho iyo wixii kuba tacalluqsanaa axaadiideedu kitaabuulmarda iyo waa meel dambo kitaabka kaba mida ayay kuba iman doontaay iyadna fadli ay leedayna waan arki doonaa halkana waa rasuulka ilaahay uu ina amray taas wa ijaabati daaci kii yeedhay ajiibitaankiis haddii ruux kuu yeedho waliimuu leeyahay aroos buu leeyahay ama wax kaloo uu kuu yeedhay dee hadiidin ee waxa weeyaan aqbal oo kaa daacigaa in la ajiibo oonu ajiibno taas buu iyadana nooguba yeedhay taasna baabkeeda ayay iyaduna yeelanaysaa oo gaarka ah ayuu yeelan doonaa ijaabatu daaci wa ijaabatu daaci wa nasri lmadluumi kii laga gardaraa ee la dulmayay in loo hiiliyo oo kitaabkay kuba dambaysa unsur akhaaka daaliman aw madluuma ee ruux hadduu madluum yahay inaan lagu dheegin ciddan dulmaysa ruuxii de hadduu inuu karayo bal wixii uu karayay inuu u sameeyo si uu dulmiga loogama daafaco bal taasna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waana amray wanasri lmadluumi wa ibraari lqasami dhaartii oo la fuliyo la baari yeelo haddaad wax ku dhaaratay dee haddii aad shaygan aad kaba dhaaratay khayr yahay oo wax khayra inaad samayn aad ku dhaaratay shareecadu waxay ku faraysaa inaad dhaartii la jebiyo kafaaradeedii la bixiyo haddii waxaan toosnay inaad samayso aad ku dhaaratayna markaasna dhaarta lama ilaalinayo ee waxa weeyaan in la jebiyo oo kafaaradeedii la bixiya iman laakiin marka aanay taas ahayn oo kale aanay arrinku taas ahayn ruuxuu waxfaduu aymaanakum dhaartiinii xafido in dhaartii laba ilaaliyo bacnaa dhaartiisii imika ibraarqasam waxa weya waa dhaartii xinti la-aan weeye inaanu dhaartiisii jebin burin oo dee kafaara ay halkaa kaba timaadee dhaartii la fuliyo kolleyna ee riwaayaadka xadiidka inoo dambeeya oo la arkaa meel inaan wa ibraari lmuqsimi halkan qasam bedelkeeda aan kuba aragno oo muqsimna waa kii dhaaranayo hadduu ruux dee wallaahi inaad waxaa samayso waa ruux kalea ficilkaa uu kuba dhaaranaya oo ruux kaleo walaalkaayo waxbuu dee ama inaad saas yeesho oo kale haddii waxaani dee wax sharcigu uu diidayo aanay ahayn in dhaartiisii loo fuliyo oo bal si aanu isagii u xinti uguba dhicin bal taasna waa harday muqsim laba yidhah waa ibraar ilmuqsim wa raddi salaami salaamta celinteeda umuurahan oo dhami abwaab gaaray wada yeelan doonaan xataa itibaacu janaas waa ta aan leenahay fadligeedii aynoo soo socdo baab uga dhiganaya halkan waa amarkii hadhowna fadligiya in salaamtii oo la qaado oo ruux keliya dee haddii ay tahay ruux keliyabaa yahay dee waajib bay kuma noqonaysaa radintii inuu ruuxii kaba qaado haddii kalena dee fardu kifaaya bay noqonaysaayo iyaduna waa shay waajiba wa tashmiit alcaadisi kii hindhisay ee alxamdu lilah yidhi si axaadiida dambe qaydkeedu inooguma sugan iyaguna waa meel kale kitaabuuladabiye salaamta iyo kuwan iyo waa adab waxa weeyaan in lagu yidhaho yarxamuka allah loo duceeyo bal taasba intaasba rasuulka ilaahay uuna amray wanahaanaa wuxuu naga nahiyey can aaniyati alfidati weelalka fidada oo weel lacag ka samaysan inaanu ama wax ku cunno wax ku cabno bal aqalada lagu qurxisto meelaha la dhigto taas uu naga nahiyey wa khaatami dahabi dahabka kaatuntiisa waa rag marka ay noqoto dumarka ay u bannaan tahay kaatun dahaba si kastoy uba qaataanba kaatunkan khidbada haba noqotiyo waxyaalahaasiyo dad iskuursanayoo kale bal kaatunkii dahabkaa rasuulka ilaahay uu nahiyo raggii uma banaano weeye kaatun dahaba walxariiri xariir xidhashadeed iyaguna waa raggii wadiibaaji walqasiya walistabraqi intani waa anwaacda xariirta oo waxyaalo kala duwanoo diibaajkuna waa nooc xariirta ka mid oo malaakiisa jilicsana qasina meel adigu malaa kuba taalay masar dhar lagaba keeni jiro malaa nooc xariirta teeda qaaligaba aan ahayn baabay ahayd istabraqna waa diibaajka muqaabilka waa teeda qarada le xariirta bal adigu waxyaalahan tafsiirkada waa inoo dambeeyaane laakiin markay magacyo gaara yeesheen ee anwaac gaara oo dee xariirtii wada hoos imanaya ay si aan loo qaadan oon loo moodin inay xukum keeliya xukum gooniya ay yeelasheen ayuunbaa waxaan loo sii tafsiiriyey ee waxa weeyaan waa xariirtii una xariir baa shamlinaysa iyaguna dumarka way u bannaan tahay laakiin raggii inay xidhaan xariir uma bannaana dee adigu kitaablibaas baa inoo dambeeya haddii maradii uu xidhnaa ama macawisa noqoto ama qamiis ama waxyaalo qayb kaba midi oo ama intaa goodiyadoo kale iyo waxyaalo ay tahay xariir ama qamiiskii oo kale intan dee laamaysa halkan iyo waxyaalahaas iyo raqabadii waxaasi ay xariir tahay oo kale bal way inoo dambaysaayo dee intaasi inay jaa-is noqonayso waa wax inoo dambeeya haddii aan la yidhaha ee laakiin dee xariirtii iyadu khaaliska ahayd ama badnayd oo kale iyada taasi dee wax raggii u bannaan maaha dumarkiise way u bannaantahay xadiidka waxa weeye maxalushaahidku amarana biitibaaci iljanais waana inoo soo socdaan xdثna mحmd qال xdثna cمر بن أbي سلمة عن الأwزاعي qال أخبرnي بن شهاaب qال أخبرnي سعيد بن المصyب أن أbا هريرة رضي الله عnه qال أنه qال bal xagga snadka kolley nin buu xaafid qabtay raximah الlah taعaalى ninka waan ku joogsana waayo xadiiثyadaas xadiikan iyo xadiid kalun baabu leeyahay waa محamedkan wuxuu leeyahay horta malaa ruwaada marka la eego iyo marka la eego kitaabka riwaayaadkiisa oo dhan muu raacin wax magac oo kale maxamed unbaa kuba sugan laakiin maxamed ibnu yaxya oo dee sheekha bukhaariya inta badan waa ka warwariyaa meelo kala duwan buu kagaba wariyaaye laakiin marna magaciisa si uma dhameeyo si uma dhameeyo koluu awowgiisa dambe u teeriya iyo koluu san yidhaaha iyo bal adugu kollay sabab macruufina way jirtaa aan filayo inaan muqadimadii ama madkhalka markaan soo haynay waa ninkii naysaabuur sababtiisa ugaba baxay bukhaari ee isagu markaas dee amray taase meeshana haybe iyo magacbaaba uu kuba lahaayo dee ay kuba adkaatay markuu yihi cid uma tegi karto bal matalan inuu jooge bal kollay se waa sheekhiisii waa nin aqoon aada u sarraysa lahaa xadiidka xufaadii ahaa weliba zuhri marka ay noqotona dee waxaan filaya waa ninkii ugu khibro badnaayo waayo axaadiidiisii ururiyo malaa laba mujallad inka badan waa riwaayaadka zuhri iyo cilasheed iyo waxooda o dhan iyo waa nin ururiyo bal waa kaase bal isagaa la yidhi laakiin waxaa ku xiga camr bnu abi salama ayaa kuba xiga waa nin reer masaro horta marka ma tinis meel la yidhahba mala asarka hore laakiin markii dambe waa dimashiq waa mawaalidii reer bani haashim xaafid bnu xajar wuxuu kaba cabiraa taqriib saduuqun lahu awhamun min kibaari alcaashira waa nin saduuqa run badan oo cadaalo uu sugayo laakiin aqlaad buu leeyahay markuu axaadiida warinayo waana caashiro oo dadka atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa kutubta lixda ana waa u tilmaama laakiin bal waxaan leenahay aymo kala duwan baa daciifiya oo halkan sheekhu intaa ka sharaxa wuxuu leeyahy ibnu maciin waa daciifiye kolleyna rag kalena way daciifiyeenoo rag kale oo daciifiye waa jiraanoo xadiidkiisa waham kuba sugan yahay waa jiree laakiin sababta wuxuu halka hoosuu sharaxa ku caddaynayaayo ninkani awsaaci buu wax ka warinayaa camr bn abi salama laba yidhaha tinisi tinisi tan baa dee kolley laq ama nisbadaasa uu ku aada uba mashhuureen axaadiidan uu awsaaci kaba maqlay bar uu ka maqlay maqal bay hayd bar waxay ijaaso uu ijaaseeyey barmalaa axaadiis qoranuu u dhiibay munaawalo waxaa la yidhaha kitaabka bilowgiisna waa taa halka kitaabuulcilmi munaawalada kuba soo maray dee kutubta musalaxana oo ku dhiibid munaawaladaasay ahayd marka waxay yidhaahaan oo markaa waxyaalihii uu ka maqlay uu caddeeyaayo xadaanaa buu yidhahaa dee umuuraha kalena waa kanoo waxaasaa iskuba dhex jira marka wuxuu halkan sheekhu leeyahay xadiidkan aan hayno xadaanaa ma taalee can baa taalla can ilawsaaciyi saasaa inoo taalla can ilawsaaciyi marka waxaa laga yaabaaba xadiidkani inaanu kaba maqline ee wuxuu sheekhu kuba jawaabayaa sharaxa in bukhaari dee munaawalada wasaynu soo marray waxaa saasoo kale munaawaladaa isagu uu xujaystaayo samaac oo kale ama way kuba dhowaanaysaayo horeynu kitaabulcilmiguba soo marayo dee hadduu munaawalo yahay waa taase laakiin muxuu kusii xoogeeyey cid kaleo xadiidka la warisay inuu sheego taasi waa inta uu halkan ku yidhi iyo bal hadalla aan iskaba dhaafay muqadimada oo muqadimadiisane kitaabkan aynu hayne fatxubaari muqadimo aada iyo aada u nafci badan aada u faa'iido badan buu leeyahayoo magac gaaraba uu bixiyo xaafid hadyu saari intii aanu kitaabka dejin ayuu muqadimada sii dejiyey bal sanadaa u dhexayso siddeed boqol iyo saddex iyo tobankii hijirada ayuu dhameeyey waana bal matalan muqadimadaas ee sharaxan alfaadunbaan kuma sugnayday maqaasidii laakiin kitaabka oo ku dhameeyo toban fasal bay kaba kooban tahay fususha ay kaba kooban tahay waxaa kaba mida fasal uu kaga hadlo ruwaadda kitaabka kuba sugan ee inuun ay maqaal kuba sugan yahay taas fasal dheeroo dee kaba hadloo kolkol aan dee kutubta waxyaalo dee waa kitaabkii ayuu kaba hadlayay haddana waxyaalo kuwa mucalaqaadka ka warinaya fasal ku xiguba dhigta haddaba fasalka muqadimada waa fasal fusuusha un kaba midaan leedahay tobankay leedahay laakiin waa kitaabka dee hadyu saari muqadimada aadna waa dee marka la eego wax weyn baa kuba sugan ayaa wuxuu yidhahaa muqadimada kitaabka bukhaari laba xadiid buu ku leeyahay taas waan ogaana xadiid tawxiid buu kuba suganyaoo qisadii khadir iyo muuse xadiidkaasoo ubay ibnu kacab lagaba warinaye laakiin kitaabulcilmi buu xadiidku kuba horeeyey isagoon isagu kuba jirine maxamed ibnu xarbi la yidhaha awsaaci ka warinaya labada xadiisba waa awsaaci une maxamed ibnu xarbi oo dee waan soo marray kitaabulcilmi isagoon isagu ahayn oo xadiidku waa xadiidkaas kitaabkiisaba dariiq kale kubale iyo cid kaleo ka warinaya xadiidka labaadna wuxuu yidhaha waa fi ljanais waa kan aan hayno waa xadiidkaa labaad labadaasuu ku leeyahy markaasaa wuxuu yidhaahaana bukhaari buu sheegaya inuu mutaabaco sheegay macmar can izuhriyi waxaanu leeyahay xadiidkani dad axaadiidii uu isagu la gaarka noqday ma aha oo lamu gooni noqone weliid ibnu muslim baa isna awsaaci ka wariyo saxiixa ibnu xibaan kuma sugan isagoo xadaana alawsaaciyu leh bal marka xadiidka macmar uu tilmaami doonana muslim baa wariyayoo marka waa xadiidee rag idqaam badani ay wariyeen ay kaba wariyeen oo tan bay soo qaadeen bal waxa weeyaan ninkan waa kalaamkaasaa jire sababtuna waa hadalkaasu bal markaa la eega riwaayadiisa awsaaciye in waxaana jirta muslimna waa kaba wariyaaye labadooduba waxyaalihii uu kaba maqlay ama waxyaalaha cidi kuba raaceen unbay kaba wariyeen muslimna waa saas oo kale mid baana jirto aimadan saxiixu sida bukhaariyo muslim haddii raawi maqaal ku sugan yahay ama wax kuba sugan yahay way dee kolkol baa maqaalka iyaga agtooda ama dacfigaasi iyagu aanay qabinba waa mid awqaada badan inta badanna axaadiistooday xushaanoo axaadiida ama cid kale lama wadaagsatay ama la ogaa inuu dee isagu marka xadiidkiisii uu dabdiyey uu ahaa iyo umuuraha caynkaasa ayay kaba wariyaanoo way xushaane maaha inay si kastaba dee ninkaas ay xaalo kastaba ay kagaba wariyaan maaha bal ninkan haddaba waa kaas weeye marka saciid ibnu musayib musayib baa itaale laakiin labada wejba way bannaan yihiin se waxay dhahaan musayib waxa roomba saciid marka la eego in ya-da la kasriya an abi an abaa hurayrata radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun muslimku xaqa uu leeyo muslimka kale ku leeya waa shan koley muslim oo xadiidkan wariyay ama abu hurayrana mid lixaad baa kitaabkiisa kuba sugan radu salaami salaamtoo la celiyo macnaa xaqatayta waa shay waajibba uu kugu leeyahay salaamtood la celiyo waa mid ama dee kolley waciyaatu lmariidi ruuxii xanuunsanayey oo la booqdo waitibaacu ljanaa'izi waa halkan maxalushaahidku janaa'istoo la raaco wa ijaabatu dacwati yeedhitaankii lagu yeedhay oo la ajiibo iyo watashmiitu lcaadisi ruux xidhisay oo loo duceeyo kolley talixaadee xadiidka muslim dariiq kale kuba sugan oo dariiq kale weeyaan oo aan ahayn dariiqan indee aan hayne laakiin calaa ibnu cabdiraxmaan aabihii uu kaba wariya aabihina abu hurayra waxa waida stansaxaka fansax fansax lahu wey hadduu naseexo ku weydiiso kudhaa ila talina waxba ha ka qarin wixii aad ogeynayo dee isaga maslaxadiisa ayd kula tali taasna waa xaquu kugu leeyahay oo macnaa marka caynkaasoo kale ah qishi iyo waxyaalahaas iyo inaad waxaad ogtay ka qarisa iyo oo isaga aanay dani ugu jirin taa iskaba ilaaliyo laba suro ay dhahan xataa dee xanti markaa way bannaanaysaayo hadduu maalan ku yidhaha bal ninkaasaaban la shuraakoobaya la xididaya taa iigaba horan la jaarayaayo kale waxaad ku ogeyd ka sheeg waxaad ku ogeyd waayo naseexadii baa taa keenaysa waidaa sansaxaka fansaxla xadiidku laakiin intiisan kalena insha allah dib bay inooguba iman doontaa taabacahu xadiidka waxaa raacay oo ku raacay xadiidkan cabdurazaaq qaal akhbar macnaha waxa kale waa tinisi cabdurazaaq baa isna wariyay laakiin cabdirazaaq yuu ka warinaya qaala akhbaranaa macmarun macmarna waa can zuhriyi zuhri buu kama warinaya awsaaci kama warinaye maanaa muslim baa wariyay waa taan lahayn wa rawaahu xadiidkanna waa wariyey salaamatu salaama ninka laba yidhaa baa wariyey can cuqayrin cuqayl buu kaba wariyey waa nin adigu kolley salaamahan waa dee mutaabacaadunbuu bukhaari ama tacliiqaadkan buu kagaba wariyaa waxaa u adeera cuqayl ibnu khaalid baa u adeera bartaas waana tacliiqun imika halkan macnuhuna wuxuu sheegayaa un camr ibn abi salama can ilawsaaci inaanu xadiidka afraadiisa ahayd xadiidkan dee ibnu shihaabna uu asal kulaba leeye lagabana wariyo dad kaloo kala duwan ay kaba wariyeenoo haddii hadal uu kuba sugnaa camr ibn abi salama hadalku xadiidka waxba ma yeelayo oo waayo xadiidka afraadiisii maaha allah subxaanah wa tacaala aclaa aclam